walalixa maanta dagaal ma dhicin dagaal shalay buu aagaa ka dhacay nimankii ciidamadii dowladda iyo dadka shacabku taageerayay iyo way isheleen iyo ciidankii al-shabaab oo jaaxyadaa ku jiray marka ciidankii shabaabka ama maleeshiyada shabaab iminka xaggey ku sugan yihiin walaalow meel ay ku sugan yihiin wixii haraayaa oo ka haday ma jiraan badankoodii waa la laayay waxna maxaabiis ahaan baa loo qabtay meydadkoodina garowe aagiisa baa loo gudbiyey adiga ma aragtay wax meydad ah ama ciidan la qabtay waa arkay ha imisa meydka caawa tvga ka daawan doontaa nin garow aaga garow waa loo gudbiyey qaybta dhulka waa iska dareemaysaa dhulka qaybina waa meel buuraley ah oo aan baabuurtu mari karin qaybina waa meel banaan oo baabuurtu mari kadho wixii meel banaan laga helay waa lasoo qaaday tifiyada caawa ka daawan doontaan iyo iyo maxaabiistaba dhibaatada hadda ugu dara oo deegaanka suud ka jidhaa laba arrimood weeye labada arrimood waxay yihiin meydadkii meesha aan baawurgeli karin wuxuu ku dhintay ilaa iyo afartaneeyo nin dhulkaasaa meydkoodu yaal muslimiinta dhulka joogtana waxaan ka codsanaynaa meydadkaa qaabkii loo xabaali lahaa in nala kala qayb galo nimankaasi meelahaasa yaaliin baaburina uma geli kadho dhulkuna dhul qodmi karo maaha in ilaa saddex kilomitr afar kilomitr baca lagu soo ururiyaho la qaadaho meel baabuur tegi karoo la geeyo bay noqonaysaa dadka deegaanka oo meesha joogaan dadka walbaa dhulkii laga kala qaxay oo wax yar baa ka jooga meesha dhibaato badan baa ka jira soo dhibkaas halkaasay yaaliin ilaa afartaneeyo nin weeye wixii kaleeto oo meel baabuur tegi karana maanta lasoo qaadayo saaka ciidamada dawladda iyo meesha ka gureen oo tifica waad ka daawan doonaataa tifiyo garowa aagiisa lagu aasiyaa midimidaa weeye mida kale togi sacuud oo ayaanta hore ay ka baxeen ceelashii oo dhan meydad bay ku gureen ceelashii deegaankaa laga cabi jiray oo kan dhan waa iska sawreen biyoodina wax cabayaa ma jiraanin reerkii ku dhowow aan iska joogay oo awal ciidamadaas xoolaha ka xoogi jireen meel uu biyo ka cabo male ilaa ceel ceel madaba la yidhaahdo ilaa iyo boqol laba boqol kilomitr u jira in biyaha loo baa biyaha looga qaadaa ceelashi biyahoodii waa la cabi waayey labada arrimood oo caqabadaabaana haysata dadka marka waxaan ka codsanaynaa meel kastoo ay joogaan ama puntland ha joogeen ama dhulka kale ha joogeen dadka muslimiinta ah inay aan akoon u sheegno ama lambarka ay lacag kusoo shubaaniin oo nagala nala kala qayb qaato meydadka ceelasha ay ku gureen ma meydadkoodiiba waa meydadkoodii weeye marka ceelka suuda ay joogi jireen bay meydadkoodii ku gureen ayaantooda meesha dagaal ka dhacay meesha uu shalay ka dhacayse meeshi ma aha way ka baxeen meel kalaa la iska helay shalay laakiin ayaantoora intay togasuud ku jireen oo ceelka joogeen meydadkii laga laayay ceelashay ku guri jireen ceelashii o dhan ba iska sawray hadda waxaan maqalnay in maamulka puntland ay suxufiyiin geeyeen deegaanka maanta oo lasoo tusay wixii meesha ka dhacay maxaad arrintaas ka og tahay way tageen mas-uuliyiin badan baa ka tagtay meydadkii wixii la gaari karay oo mas-uuliyiintaasi gaari kareen waa lasoo qaaday caawaysoona garowe meelkan oo kaliya in lagu asiya deegaanka garowa baan malaynayaa wixii maxaabiis ahayd oo nooleydna waa lasoo qaaday intaas lasoo qaaday tifiyadaa ka daawan doontaan oo iyadu dee meel warbaahinabaa la geeyo tifiyadaa ka arki doontaan laakiin wixii meesha ku haray baa dhibaato ka jirtaa dadkii deegaankaana meesha way ka kala qaxeen oo oo wax badan lagama qaban karo ilaa afartan meel ay meyd ku tahay oo aan badnayn oo dhadhaaba ah baaburna geli karin baa dadkaasi yaaliin arrintaasaan waxaan codsanaynaa in lakala qayb qaato muslimiinta dhulka joogtaa dadka aaskiisa ma jiraan maleeshia shabaab oo hadda deegaanadaasi ama meelo u dhow jooga walaalo intaanu ka warqabno toggaas aaggaa lagula dagaalamayay meel ilaa ujeeda konton kilomitr baa soddon iyo laba nin oo ku sheegay nokada maanta ka dhacay ciidamada dawladduna iyagaa ka daba teg tegi doona meeshaa waa lagu ogyahay kuwana way joogjoogaaniino meelahaasay iska joogaan buurladaasay joog-joogaan adooladaas wixii dawladda xaggeed ahaa dawlad bay u taal dhinacii gaalacaadna dagaalo badan baa ka dhacay maanta iyadana waad og tihiin kolbay ciidamada dawladdu waxay faahfaahin ka bixin doonaanin marka ay dadka waxaa soo afjaraanin dagaaladii ugu dambeeyey ma jiraan wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidanka dawladda puntland dhinacan suuj baan ka warqabaa anigu waxaan ka wadaa dhinaca suuj dagaaladii ugu dambeeyey ee suuj ka dhacay ka hor intaysan shabaabku ka bixin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada maamulka maxaad ka og tahay laba nin baa ka dhintay ciidamada dawladda laba nin baa kaga dhintay dagaalkii suuj ee deegaanka suuj ka jiray toddobada beri socday ciidamada dawladda laba nin baa kaga dhintay dadka deegaanka iminka dib ma usoo laabanayaan mise weli waa maqan yihiin dadka deegaanka waa de way qaxeen waddanka waa laga kala cararay ceelashi la cabi jiraa lagumaba soo laaban karo waa kuwaas bacteriyadu ka dilaacday oo meydadka ay ku gureen oo ceelashi la cabi jiray wadankaa dhibaataa ka jira awala jilaal baa ka jiray oo haddee wadanku wadan aan dayriqaban oo jilaal ka jiray buu ahaa haddana dagaalna waa ka dhacay ceelashii la cabi jireen meydadkaasay ku gureen calaa iyo kulli xaal hawlahaasaa jira dhibaatada ugu darina waxay tahay meydadka cidlada yaal oo dhadhaabaha yaal oo si loo aasaa ay adag tahay haddii aan soomaalida dhulka joogtaa u gurmadna meel kasta ha joogtay haddii aan loo gurmadna dhibaato badan baa meeshaa kasoo dilaacaysa maxaa la yidhaha waxay cunayaan meydadkii oo hadhow dadka cunaya muqurunkida bacteria in laga qaado ay noqonaysaa dhibaato badan baa hawlaha ka jira gurmud anagu meeshaas baan uga baahannahay in meydadkaa wax nala kala qabto